alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf alanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam wa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal caawo waxaynu ka hadlaynaa wixii ilaahay naga karsiiyo fadlu salaati wa xukmu taarikihaa fadliga ay leedahay salaadu iyo xukunka qofka ka taga sida aynu wada ognahay walaalayaal salaadu waa rugniga labaad ee qofku marka uu ashahaato laga doonayo inuu la yimaado weeye arkaanta islaamku waa shan waxa ugu horeeya ee lagu soo galaa islaamnimada waa qiridda ilaahay la qiro inuu isagu yahay ka keliyahee la caabudo rasuulkiisa moxamedana uu yahay ergeygii isagu uu soo dirtay rugniga labaad ee laga rabaa qofku marka uu taa la yimaado waxa weeye waa salaada markaa salaada fadligeeda iyo bal qofka ka taga xukunkiisu waxa uu noqonayo ayaynu ka hadlaynaa caawo sida walalayaal aynu wada ognahay salaadu waa cibaado waxay ka kooban tahay waxyaalo lagu hadlo oo aqwaal ah iyo waxyaalo la qabto oo afcaal ah oo gaar ah wax lagu hadlo iyo wax la qabto oo gaar ah waxa lagu furfuraa ama lagu galaa waa ilaahay weynayntiisa oo allahu akbar baa lagu galaa waxa lagu khatimaa ama lagaga baxaanaa waa salaamo naqsiga haddaba walaalayaal isla salaadu islaamka dhexdiisa waxay ku leedahay derajo iyo fadli aanay u dhigmin cibaado kale kow waxa weeyaan salaadu waa tiirka diinta ee aanay islaamku istaagaynin iyo diintu ilaa isagoo lala yimaado mooyaane waa tiirka udubdhexaadka diintu ay leedahay islaamnimadu aanay istaagaynin isaga mooyaane waxaa inooga marakacaya rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi ra'su lamri alislaam wa cumuuduhu asalaa wa dirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiili illaah wuxuu idhi arrinka madaxiisu waa islaamnimada tiirkiisa ama udubdhexaadkiisuna waa salaada kuruskiisa baarkiisuna waxa weeye ilaahay diintiisa oo loo jihaado aljihaad fii sabiili illah marka labaad salaadu waa cibaadadii ugu horreysay ee ilaahay uu waajibiyey waa cibaadadii ugu horreysay ee xagga cibaadooyinka ilaahay uu waajibiyey waa tii ugu horreysay weliba waajibinteedana ilaahay isaga ayaa rasuulkiisa moxameda kula hadlay habeenkii rasuulka la dheelmiyey ee laylatu lisraa walmicraaj la yidhaahdo ayadoon cid u kala dhexaysay aanay jirin weliba toddobada sano korkooda isagoo jooga ayaa ilaahay ku waajibiyey waxaynu ognahay cibaadooyinka kale rasuulka waxaa lagu waajibiyey isagoo dhulka jooga isla markaa waxaa loogu soo dhiibi jiray malakul jibriil salaadu taa iyadu way ka duwantay kow hortuu rasuulku markii lagu waajibiyey toddobada samo korkooda ayuu joogay isla markaa cid looma soo dhiibin ilaahay isaga ayaa kula hadlay oo ku waajibiyey rasuulkiisa moxameda anas ibnu malik ayaa wuxuu idhi radia allaahu canhu furidat asalaatu cala annabiyi leylata usriya bihi khamsiina waxaa lagu faral yeelay salaada nebiga sala allahu calayhi wasalam habeenkii la dheelmiyey konton salaadood dabeedna waa la nuqsaamiyey oo waa la dhimay ilaa laga dhigay shan salaadood shan salaadood baa laga dhigay markaa waa loo dhawaaqay nebiyullaahi moxamed oo waxaa lagu yidhi innahu laa yubaddalu alqawlu ladaya wa ina laka bihada alkhamsi khamsiin waa xadiis imaamu axmed nasey tirmidiya ay warinayaan waxaa la yidhi muxamedow hadalka agtayda cidi bedeli maysa baa ilaahay yidhi shantaas salaadood ee ummaddaada lagu faral yeelayna waxaad leedihiin konton kii salaadood ee markii hore la waajibiyey ajrigooda ayaa ku helaysaan halkaa inta ay dheertay iyo qiimaha ay leedahay salaaddu ayaynu ka fahmaynaa marka maalinta qiyaamaha dadka la xisaabinayo waxa loogu hor xisaabiyo addoonka salaadda ayaa ugu horraysa xagga xuquuqda ilaahay waxa loogu hor xisaabinayo salaadda ugu horraysa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yowma alqiyaamati asalaa waxa loogu hor xisaabinayo addoonka maalinta qiyaamuhu waa salaada rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi hadday salaadiisaasi hagaagto camalkiisa kaloo dhammiba waa hagaagaya haddii ay salaadiisii xumaatana camalkiisa oo dhammi waa fasaadayaa baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi kii aan isagu foodba dhigin hadalkiisa lama hayee kii wadwaday baa laga hadlayaa hadday hagaagto oo sidii la doonayay uu salaada u tukado camalkiisa oo dhammi waa hagaagaya haddii ay fasahaadana camalka intiisa kalena waa fasahaadaya salaadu waa dardaarankii ugu dambeeyey ee rasuulku sala allahu alay wasalam ummaddiisa uu kula dardaarmay markuu adduunyada ka tegayey waxaan salaada ahayn kulama dardaarmin isagoo rasuulku sala allahu alay wasalam neefihiisii ugu dambeeyey ku hadlaya neefsanaya neefihii ugu dembeeyey hadalladii ugu dembeeyey ayaa wuxuu lahaa alsalaa alsalaa wamaa malakat aymaanukum waxaan idinkula dardaarmayaa oo a u dadaashaan salaada salaada baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi iyo wixii ay gacmihiinu mulkiyeen ee addoomma ah inaa iyagana ilaalisaan oo xuquuqdooda iska xil saartaan salaadu waa waxa ugu dambeeya ee xagga diinta laga waayayo waxa ugu dambeeya ee la waayayo weeye xagga diinta haddii markaa ay hallowdo diintii oo dhami waa wada hallaabaysaa qofka diintiisa o dhami waa wada hallaabaysaa rasuulku sala allahu alay slam xadiidkii wuxuu ku yidhi latanqadanna cura alislaami curwatan curwa fakulama inqadat curwatun tashabasa annaasu bialatii taliiha faawaluhuna naqban ilxukmu waakhiruhuna asalaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi mareegaha islaamka iyo xadhkuhu mid mid bay u furmi doonaan mar kasta oo ay midi furantana dadku ta ku xigta ayay qabsanayaan buu yidhi rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi waxa ugu hor furmi doona xukunka diinta ilaahay la isku xukumayo ee loo xugun tegayo ayaa ugu horraynaya ugu hor furmaya waxa ugu dambaynaya salaada ayuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa la sheegaa xilliyadii khilaafadii islaamka hoosu dhaca fara badani uu ku dhacay ee qusuurtii looga telinayey tarafka faraha badan iyo macsiyada faraha badan iyo leexashada fara badane ay dhacday in haddana dadka muslimiinta hoosu dhac kasta oo ku yimi inay laba arrimood ay ilaalin jireen waxaa ka mida labada arrimood ay ilaalin jireen xukunka ay isku xukumayaan xukunka diinta ayuu ahaa mid reer galbeed laga keenay iyo mid meel kale laga keenay toona may ogolaynay waxay isku xukumayeen ay ilaalin waxaa diinta ka labaadna waxay ahayd salaada labadaba maanta innaga midna maba hayno midna dhexdeenna wuu ku liitaa mid maba hayno oo xukunkii islaamka aynu isku xukumi lahayn ma hayno haddaynu dha aan isku xukunnana maraykan bayna qabsanayaa la odhanayaa iyo waxba inaga reebi mayso iyo layna aqoonsan maayo ayaa la odhanaya salaadiina ayaduna dhexdeenna waa ku liidataa aayadaha qur'aanka haddii aada raacraacdo waxaad arkaysaa ilaahay salaada isagoo xusaya mararka qaarkood ilaahay wuxuu la xidhiidhiyaa xuskiisa ilahay wuxu uhi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llahi akbar baa ilaahay yidhi salaadu weliba waa salaada loo tukada sida ilaahay doonayo ee sharciga ahi waxay qofka ka nahyidaa waxa xun sinada iyo munkarka ayay ka nahyidaayay qofka u diidaa wala dikrullaahi akbar ilaahay xuskiisa ayaa weynaan badan marka haddii aynu maanta inagu tukanayno isla markaa xumaantiina aynu wadno macnaha waxa weeye salaadeenna ayaan salaad ahayn inta badan ilaahay wuxuu ka cabbiraa marka uu salaada ina farayo waa aqiimu salaa salaadda ooga baa la yidhahdaa salaada ooga macnaheedu waxa weeye waa mid taagan ka dhiga salaadii oo wixii arkaanay lahayd iyo shuruuday lahayd ilaaliya wixii ama idinka burinayey ama idinka nuqsaaminayey iska ilaaliya weeye khushuuc ku tukada weeye salaadu marka ay noocaa tahay ayay qofka xumaanta u diiddaa oy ka nahyidaa markayse tahay hebelo weysiisigu waan iska soo ridayaaye markay tahay iyo hadda jaadku haysi yaallo waxoogay baan ka soo gaarsiina waa iska soo ridayaaye dee waa taa aynu tukanaynana xumaantiina aynu ku lamaanaynayno iyadana dhinac ka wadno oo markaa ma noqonayso mid xumaantii ku diidda xadiis baa jiray nin baa rasuulka sala allahu alay slam loo sheegay salaada subax yimaadda waxna xadaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi iska daaya salaadiisa u diidi doontee salaaddaa ka nahyin doontee iska daayey buuri muddo markuu salaaddii tukanayeyba tuugadii wuu iska daayey ilaahay markaa salaadii wuxuu raaciyey waladikru llaahi akbar ilaahay xusgiisa ayaa weyn weynaan badan aayad kale ilaahay wuxuu ku yihi qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa ilahay wuxu uhi waxa liibaanay qofka isdaahiriye nafdiisa daahiriye xumaan ka dheereeya ee magaca rabbigiina xuse ee tukada waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana ku yidhi wa aqimi asalaata lidikrii oog baa la yidhi salaada nebi maxamedow xusida aad igu dhex xusaysa daraaddeed u og mararka qaarkood oo aada u badan ilaahay salaada wuxuu la xidhiidhiyaa zakada wa aqiimu salaa wa aatu zakaa salaada ooga oo zakada bixiya baa ilaahay yidhi in badan oo qur-aan ka mid ah dhowr iyo soddon baa lagu tilmaamaa meelood inta ilaahay zakada iyo salaada u xidhiidhiyey mararka qaarkood ilaahay salaada wuxuu la xidhiidhiyaa sabirka wastaciinuu bisabri wasalaa baa ilaahay yidhi waxa kaalmaysataan oo arrimihiina a u kaalmaysataan waxa sabirka la yidhaahdo adkaysiga yacni wixii xumaayo aa ka sabirtaan wixii wanaagsanaayoo samaynteeda aa ku sabirtaan waxa ilaahay qadarahee idinku rido oo ku sabirtaan iyo salaada kaalmaysta baa ilaahay yidhi mararka qaarkood ilaahay wuxuu salaada la xidhiidhiyaa nusuga iyo gowraca ayaa lala xidhiidhiyaa fasalli lirabbika wanxar waxaa la idhi u tuka rabbiga isla markaa gowracna oo udxiyadii iyo hadyigiina gowrac baa la yidhi mararka qaarkood ilaahay wuxuu ku furfuraa salaada acmaasha wanaagga waanu ku khatimaa laba suuradood ayaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay suuratu macaarij iyo suuratu almu'minuun dadka wanaagsan ee mu'miniintaabaa ilaahay sifooyinkooda inoo tilmaamay wuxuu inoogu bilaabay salaada wuxuu inoogu khatimay salaada ilahay wuxu uhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa wadayo ilaahay wuxuu ihi waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun ilahay wuxu uhi waxaa liibaanay dadka mu'miniinta ah mu'miniintii baa markaa ilaahay sifeeyey wuxuu yidhi aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa kuwa salaadooda ku khushuucaya ee si khushuuca u tukanaya markuu sifooyinkoodii faraha badnaa waday wuxuu uhi waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun waa kuwa salaadahooda ilaalinaya kuwaasiba ilaahay yidhi waxay dhaxlayaan waa kuwa dhaxlaya ee jannada firdowsa dhaxlaya ee ku waaraya markaa waxaa jannatulfirdowsa lagu dhaxlaye lagu waarayo bilow iyo dhammaadba ilaahay wuxuu ka dhigay salaada oo loo tukado si khushuuca islaamku salaada aada iyo laxaad buu ugu dadaalay bal u fiirsa waxa ilaahay uu ina faray salaada inaynu ilaalinno marka aynu neginahay iyo markaynu socotada nahayba marka aynu cabsi ku jirno iyo marka aynu iska aaminka nahay intaaba ilaahay wuu ina faray alla muxuu ihi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waqumuu lilaahi qaanitiin fain khiftum farijaalan aw rukbaana faidaa amintum fadkuruu llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun ilahay wuxuu uhi ilaaliyo salaadaha salaada salaatulwusada laydhaana gaar u ilaaliya ee fadliga badan waa salaada casar baa layidhi ilaahayna idinkoo khushuucsan isu taaga marka alla wuxuu uhi haddii aad baqataan oo cabsi idinku timaado waxaad tukataan idinkoo lugaynaya idinkoo wax fuushan ibnu cabbaas wuxu uhi idinkoo qiblada u jeeda iyo idinkoo ka jeeda labadaba tukada ilaahayna xusa siduu idiin baray waxaydaan hore u garanaynin ilaahay wuxuu inoo sheegay kayfiyada iyo qaabka loo tukanayo salaada markaa safar iyo dagaal lagu jiro rasuulkiisa moxameda isagoo la hadlaya wuxuu laha waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina ilaahay wuxuu leeyahay haddii aad safartaan dhulka dembi idinkama haysto inaad salaaddii gaabisaan haddaad ka cabsataan inay idin fitneeyaan kuwa gaaloobay maxaa yeelay waxay idiin ahaadeen cadow cadaawaddoodu caddahay markaasaa rasuulkiisa moxameda ilaahay uu farayaa inuu colkiisii laba u kala qaybiyo qaybi isaga ay la tukato qaybina ay cadowgii ishortaagto haddii meel lagu dhaafayo halkaasaa lagu dhaafi lahaa salaada laguma dhaafine waa taa la yidhi qolana cadowgii ha hortaagnaato qolana salaaddii ha tukato ina allaha acadda lilkaafiriina cadaaban faidaa qadaytum asalaata fadkuru llaha qiyaaman waqucuudan ilaahay aayadda akhirkeeda wuxuu lahaa markaad salaada gudataan ilaahay xusa idinkoo taagan iyo idinkoo fadhiya idinkoo dhinacyada ku sugan markaa xasishaana salaada ooga ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ilaahay wuxuu uhi salaaddu waxay ahaatay dadka mu'miniinta korkooda mid la waajibiyey isla markaa wakhtina loo sameeyey ilaahay wuxuu aad iyo laxaad ugu adkeeyey dagaalna uu ku qaaday kuwa salaada ku gabood falaya ee dayacaya ilaahay muxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaa watabacuu shahwaat fasawfa yalqawna haya baa ilaahay yidhi fasawfa yalqawna haya ilaahay wuxuu yidhi waxa ka dembeeyey ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa qolo xun baa ka soo daba martay baa ilaahay yidhi haddaba qoladii xumayd ayaa ilaahay inoo tilmaamay sifooyinkoodiiyo waxay ku xumaayeen ilahay wuxuu uhi adaacu salaa kuwaa xumxumeed ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa ka dembeeyey salaaddii ayay halleeyeen watabacu shahwaat waxay raaceen wixii nafdooda ay jeclaysatay ee shahwaatu nafsiga ahaa ayay raaceen hayi ayay la kulmi doonaan baa ilaahay shar bay la kulmi doonaan ama tog jahannamo ku yaalla ayay geli doonaan baa ilaahay yidhi ilaahay waxaa kaluu yihi fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun ilaahay wuxuu yidhi waxaa hoogu sugnaaday kuwa tukanaya ee salaadooda ka sahwinaya ilaahay ma odhanin fii salaatihim can salaatihim baa la yidhi waayo haddii laodhan fii salaatihim salaada dhexdooda sahwiya baa la odhan lahay de salaada dhexdeeda waynu wada sahwinaa laakiin taa la odhan can salaatihim baa la yidhi salaadoodii bay ka sahwinayaanoo ay wakhtigeedii kadib dhigayaan markaa weyl iyo hoog baa u sugnaaday baa ilaahay yidhi ilaahay wuxuu inoo tilmaamay nimanka mujrimiinta ama dembiilayaasha ah maalinta qiyaama marka la weydiiye laydhaha maa salakakum fii saqar naarta saqaro laydhaha maxaa idin soo geliyey maxay ku jawaabayaan qaaluu lam nakun min almusalliin waxay odhanayaan maanaan ahayn kuwa tukada maanaan tukan jirin waxaa maanta naarta saqara la yidhaahdana geliyey waanu tukan weynay lam nakun min almusalliin waxaa kaloo ilaahay inoo sheegay in maalintaa qiyaamaha waxaa lagu kala baxayaa ay salaada tahay yooma yugshafu can saaqin wa yudcauna ila asujuudi falaa yastatiicuun ilaahay wuxuu uhi maalinta lafaydi arrin weyn waxaa loogu yeedhi sujuud mana awoodayaan baa ilaahay yidhi rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu yidhi maalintaa qiyaamaha la odhan dadka sujuuda markaa qof kasta oo mu'mina rag iyo dumarba oo adduunyada intuu joogay ilaahay ugu sujuudi jiray wuu sujuudi doonaa kii markaas munaafiqa ee istusniyo u sujuudi jiray amaba aan sujuudiba jirini isaga digtooni unbuu gelayaa maalintaa dhabarkiisa unbaa xadiid laga dhigayaa nuuxsan maayo halkaas ayuu ku kashifmaya ilaahay aayad kaloo qur'aana wuxuu ku yidhi fa in taabuu wa aqaamuu salaata fakhalluu sabiilahum ilaahay wuxuu uhi hadday toobad keenaan oo salaadda ay oogaan jidkooda u banneeya baa ilaahay waxyeellaha u geysanina halkaa waxaynu ka fahmaynaa haddii salaadda la oogi waayo oo sekada la bixin waayo in jidgooyo laysu gelayo oo dee qofkii islaam ahaan loo qabsanayo waxa aayad kale ilaahay ku tilmaamayay haddii salaadda ay ogaan ay sekada bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiin inay yihiin walaalihiinni diinta inay yihiin haddiise salaadda la oogi waayo oo dadkaasi ay salaadda oogi waayaan macnaheedu waxa weeye inama almu'minuuna ikhwa baa ilaha yidhi dadka mu'miniintaabaa walaala ah way ka baxeen walaaltinimadii dadka muslimiinta walaalayaal salaadu waxay ka mid tahay arrimaha waaweyn ee u baahan hanuunka nebiyullaahi ibraahim rabbigii wuxuu weydiistay inuu ka yeelo isaga iyo durriyaddiisaba kuwa salaadooga rabbi ijcalnii muqiima salaati wa min durriyatii rabbanaa wataqabbal ducaa'i wuxuu lahaa rabbi ow iga yeel nebiyullahi ibraahim khaliilullah ayaa wuxuu leeyahay rabbi ow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga durriyaddaydana ilaahay ow waxaad ka yeeshaa kuwa salaada ooga ilaahay ow ducadayda aqbal ayuu odhanayay markaa walaalayaal salaadu qiimahaas ayay leedahay waa waxyaalaha maalinta qiyaamaha marka laysku kiciyo dadkii hore iyo kuwa dambaba nebiyullaahi moxamed ummaddiisa uu ku soo sooconayo waxaa jirtay maalin maalmaha ka mida ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam qubuure ayuu tegey markaasaa sidii caadadiisa ahayd rasuulku qubuurta markuu tago wuu salaami jiray waana u ducayn jiray intuu salaamay buu u duceeyey dadkii ahlu qubuurka ahaa asxaab kalena way la socotay dabeedna wuxuu rasuulku yidhi wadidtu annaa qad ra'aynaa ikhwaanana waxaan jeclaan lahaa buu idhi innagoo aragna walaaladeen asxaabtii la socotay baa waxay idhahen yaa rasuulallah awlasnaa ikhwaanak annagu miyaanaan walaalaha ahayn rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi idinku asxaabtaydii baa tihiin laakiin walaaladeen waxa weeye waa kuwa dabadeen iman doona asxaabtii rasuulka su-aal bay weydiiyeen waxay yidhahdeen yaa rasuula allah sideebaad u garan cidda ummadaada ah ee aan weli hadda imanin rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ugu jawaabay bal waxaa ka warranteen buuhi hadduu nin leeyahay faras faraskaasi qoobabka iyo wejigaba cad yahay isla markaa uu ku sii dhex daayo fardo duhmin buhmin fardo madmadow oo midabkooda madowga aan wax midab kale oo dheeha aanu ku jirin ee madow wada sooca ah hadduu ku sii dhex daayo faraskiisuna qoobabka iyo wejiga cad yahay bal ka warrama ma garanayaa buuhi rasuulku sala allah alay slam faraskiisii waxay asxaabtii ugu jawaabeen haa haddaba ummaddaydu buu rasuulku sala allahu alay slam yidhi ya'tuuna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxay imanayaan gurran muxajaliina min alwuduu' iyagoo wejigoodu u dhalaalayo ayay iman oo xubnahoodu ay dhalaalayaan oo xubno garan bay ayay iman buu rasuulku yidhi taasaan ku garanayaa waana faraduhum cala alxawd anna waxaan ahay ceelaliyada usii joogta darkayga iyo xawdkayga ayaan usii jooga baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi haddaba waxaa isweydiin leh bal nebi maxamed markaa dadkii hore iyo kuwii dambe laysku soo kiciyo waxa uu ku soo soocanaya ummaddiisa waa raadkaa weysade kii aan kubkiisa weyse marinin muxuu maalintaa nebi maxamed ku soo sooci doonaa waxa weeyaan dadkaa kale iyo gaaladaas unbuu raaci doonaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam inoo sheegay mathalu salawaati alkhams rasuulku sala la alay sl uhi salaadaha shanta ah tusaalahoodu waxa weeye ka mathali nahrin jaarin kamrin calaa baabi axadikum wuxuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi san shanta salaadood ay qofku tukanayaa waxay la mid yihiin webi soconaya oo aada u biyo badan oo midkiin albaabkiisa maraya oo maalin kasta shan jeer kaga maydhanayo sida aan qofkaa wasakhi ugu hadhaynin ayaan wax dembi ugu hadhaynin qofka shanta salaadood tukanaya waxaa la yidhi walaalayaal oy xikaayo ka sheegeen culimmadu waxaa la yidhi ibliis ayaa wuxuu yidhi ilaahay ow aniga meeshaad ta ninka salaadda ka taga aad gelinayso aniga haygelinin waaya baa la yidhi dee aniga nacladdaa iyo naxariistaa aad iga fogaysay iyo cadaabka aad igu xukuntay wuxuu igu qabsaday hal mar oo aad tidhi makhluuq u sujuud aadam u sujuudadii aad tidhi anigu aan malaa'igta ka dhex kaceen ka hadhay ayay aniga waxaasoo dhammi igu qabsadeen dee ka maalin kasta afar iyo soddon jeer aad tidhi wejiga dhulka ii dhig ee ku diiday ma isku dembi baanu noqonaynaa yacni afar iyo soddonka sujuudoodna waxa weeye salaadaha ragcadahoodu waa toddobiyo toban salaad welibana laba sujuudood bay leedahay marka afar iyo soddon jeer baa tidhi wejiga dhulka idhig maalin kasta iyo habeen kasta wuu ku diidey dee kaa isku dembi noqon mayno anigu waxa keeliyahe mar baadi tihi aadam u sujuudo madaxa u yar gundhigo waan diido waxaasay qabsaday dee markaa ka aniga ilaahay hay dhoweyn markaa walaalayaal salaadu qiimahaas ayay ku leedahay islaamka dhexdiisa waxaynu haddaba isweydiinaynaa salaaddu marka ay qiimahaa leedahay muxuu yahay xukunka salaadda haddii laga tago salaadda ka tegiddeedu oo looga tago qofka oo dafiray oo diiday waa gaalnimo islaamnimadana debadda ayuu uga baxayaa biijmaaci almuslimiin haddii uu salaada dafiro oo uu diido waa gaaloobayaa islaamnimadana debadda ayuu uga baxayaa cid muslimiinta ka mid oo arrinkaa isku khilaafsanayna ma jirto ama markaa sideedaba ha u dafiro ama ha yidhahda annagu derajaanu gaadhnay masaakiintiina meelahanaa ku tukatana annagu xaramkaanu tagnaa oonu ku soo tukannaa ama annaga waana laga dhaafo heer baanu gaadhnay noocaa hasku ha ku cileeyo ama dee sideedaba ha u diiday qofku hadduu salaada waajibnimadeeda dafiru inkiro waa gaaloobaya islaamnimadana debadda uga baxaya laba wadaadna iskuma diidana laakiin hadduu qofku salaadii ka tago isaga oo rumaysan inay faral ku tahayna caqiidaysan laakiin wuxuu uga tegey wahsi ama wuu ka mashquulay haleeli haleeliba maayo buu dad fara badan ayaa ama ka wahsada oo xilli ay hurdaanayaan xilli ay qaad cunayaan iyo xilli ay qaadiroonayaan iyo xilli ay raadinayaan un ah ama qaar bay shaqadii biisi ku noqoto le goor walba biisi baan hog haleeli maayo laakiin marka la yidhaha waase allah ina soo hadiyeeye buu leeyihi iyo waynu tukan doonaa kaa isaga waxay axaadiida rasuulka ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam caddaysay inuu gaaloobayo isla markaa la dilayana inuu gaaloobayo lana dilayo in la dilayo qofku haddii uu ka tago laba salaadood oo isku xiga oo wakhtigoodii uu ka saaro culimada muslimiintu iskuma diidana in la dilayo marka la ydhaha waar toobadkeen oo tuko hadduu tukan waayo duhur hadduu ka tago waa leegi waxa la dhan warbarinta waktiga casarku ka baxayo aan eeg ilaa casarkaa la eegi haddii markaa uu casarkina waktigiisa buxu maqrib soo galo qoortaa loo dheerayn halkaasay markaa culimmadu ayagoo isku waafaqsan in la dilayo ayuunbay qaarna leeyihiin gaalnimaa loo dilayaa oo la maydhi maayo laguna tukan maayo lana kanfi maayo quburaha muslimiintana lagu dari maaye meelahaasun gaadhi inta dabada loogu xidho halla baktigiisa ha loo fogeeyo qaarna ay leeyihiin maye xadnimaa loo dilayaaye ha lagu tukado oo ha la maydho oo quburta muslimiinta ha lagu daro halkaasunbaa khilaafkoodu ka yihi laakiin in la leeyahay waar kaalay oo tuko toobadkeen hadduu diidana la didayo iskuma khilaafsana bal haddaba aan eegno axaadiisa caddaynaysa inuu gaaloobay qofka salaada sidaa uga tagaa waxaa laga warinayaa jaabir ibnu cabdillaahi xadiid ay warinayaan imaamu axmed iyo muslim abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku asalaa waxaa u dhaxeeya ninka iyo gaalnimada salaada uu ka tago xadiidkana rasuulku wuxuu ku raacinayey iyo shirkiga ilaahay uu shariig yeelo waxaa u dhaxeeya salaada ka tegiddeeda hadduu salaada ka tago macnaha waxa weeye gaalnimo iyo shirki buu ku dhacay allah inaga badbaadiye waayo waxa keliya u dhexeeya waa intaas buuhi inta uu salaadaa hayo yacni waxa uu markaas waxa kale oo rasuulku sala allahu alay slam ee xadiid burayde laga warinayo oo imaam axmed iyo asxaabu sunan ay warinayaan rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa cahdiga iyo ballanka noo dhaxeeya annaga iyo dadka ma annaga iyo munaafiqiinta waa salaada faman tarakaha faqad kafar rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ballanka annaga noo dhexeeya waa salaada oo salaada qofka ka taga waa gaaloobay baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi man taraka salaata alcasri ama man faatatu salaatu alcasri qofkay salaada casar ka tagtaa faqad xabita camaluhu camalkiisi waa buray baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ka dhigan yahay qofka ay salaada casar ka tagtaa qof waayey ehelkiisii iyo maalkiisiiba xadiiduu warinaya cabdillahi bni camr ibn alcaas rasuulka sala allahu alay slam laga wariyey ayaa wuxuu rasuulku sheegay maalin maalmaha ka mida salaada wuxu uhi man xaafada calayha qofka salaada ilaaliya kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yowma alqiyaama waxay u noqon nuur iyo xujo iyo nabadgelyo wuxuu ku badbaabaayay maalinta qiyaamaha u noqon waman lam yuxaafid calayha qofka aan salaada ilaalin lam takun lahu nuuran nuur u noqon mayso burhaanno u noqon mayso nabadgelyana u noqon mayso oo uma sugmayso nuur iyo burhaan iyo nabadgelya toona u sugmi mayso wa kaana yowma alqiyaamati maca qaaruun wa fircawn wa haamaan wa ubay ibnu khalaf waxaanu rasuulku yidhi maalinta qiyaamahana waxaa lala soo xaadirin ninkii qaaruun lo odhan jiray fircoon haamaan ubay ibnu khalaf waa madaxdii gaalada waxaanay culimmada muslimiintu yidhaahdeen qofkan salaada ka tegey ee la yidhi waxaa lala soo xaadirinayaa madaxdii gaalnimada waxay ku tusinaysaa inuu gaaloobay qofkaas salaaddii ka tegey imaam ibnulqayim raximahu llahu ayaa wuxuu yidhi qofka salaada ilaalinteeda ka tagaa waxay noqon inuu ka mashquuliyo maal ama milki iyo maamuloo haysto ama madaxnimo ama tijaaro intaa midun baa ka mashquulisaa haddii uu maal ka mashquuliyo ninkii qaaruun la odhan jiray ee maalka badnaaba maalinta qiyaamaha uu la saaxiibiyo lasoo raacin ka uu ka mashquuliyo boqortinimadiisaas iyo milkigeesaasina dee fircoon baa lasoo raacin qofka ay ka mashquuliso madaxnimadiisuna haamaan baa lasoo raacin qofkay tijaaro ka mashquulisana ubay ibnu khalaf oo markaa xilligii rasuulka markaa gaaladii tujaarta ahayd ku jiray tujaartii reer maka kaas ayaa lala keeni doonaa hadday ka mashquuliso adduunyadiisu waxa kale oo laga wariyey saxaabiga la dhaha cabdillahi ibnu shaqiiq inuu yidhi kaana asxaabu muxamed nabiyullaahi moxamed asxaabtiisu waxay aheen sala allahu calayh wasalam laa yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun hayra salaa ma jirin baa rasuulku yidhi wa saxaabigaasi ee taabicigaasi wuxuu yidhi asxaabta rasul asxaabta nabiyullaahi moxamed waxay ahaayeen kuwo aanu arag shay ka mida camalyaalka oo laga tago gaalnimo umay arki jirin waxaan salaada ahayn qofku wix alla wixii kaluu ka tagaba gaalnimo inuu ku dhacay umay arkaynin laakiin salaada hadduu ka tago inuu gaaloobay bay asxaabta rasuulku u arki jireen inuu gaaloobay ayay asxaabta rasuulku u arki jireen maxamed ibnu nasr almilwasi waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan maqlay isxaaq oo leh rasuulka waxa ka ansaxday in qofka salaada ka taga uu yahay mid gaaloobay dadkii ahlucilmiga ahaa na ra'yigoodu sidaasuu ahaa nebiyullaahi moxamed laga soo bilaabo qofku hadduu salaada ka tago isagoon wax cudurdaara u haysanin ilaa waktigii salaadu ka baxayo inuu gaaloobayo sheekh ibnu xasmi la yidhaah baa wuxuu yidhi waxaa laga wariyey cumar cabdiraxmaan ibnu cawf mucaad binu jabal abi hurayra iyo asxaabtii waaweyneyd ana man taraka salaata fardin waaxida mutacamidan xataa yakruja waktuhaa fahuwa kaafirun murtad qofka ka taga salaad farad ahoo keliya isagoo u kasaya ayuu ka tegey ilaa wakhtigeedii uu baxo gaal ridoobay oo diinta ka baxay ayuu noqonayaa ayuu yidhi mana ogin buu yihi sheekhu asxaabtaa cid ku khilaaftay oo asxaabtii ka mida oo sidaa khilaaftay cidda markaa qabta asxaabta rasuulka iyo culimmadii ka dambaysay in qofka salaada ka taga uu gaaloobayo haddii uu camdi uga tago wakhtigeedii oo dhammina uu wada baxo waxaa ka mida cumar binu khadaab waxaa ka mida cabdillaahi ibnu mascuud waxaa ka mida cabdillaahi ibnu cabbaas waxaa ka mida cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa ka mida mucaadi ibnu jabal abu hurayra asxaabtii waaweyneyd ayaa ka mida jaabir ibnu cabdillaahi abudarda asxaabta kuwii aan ahayn imaamu axmed ibnu xambal isxaaq ibnu raawey cabdillaahi ibnu mubaarak nakhaci yacni culimmadii waaweyneyd ee islaamku ayaguna sidaas ayay wada qabaan taasi waxa weeyaan axaadiidna tilmaamaysay inuu gaaloobay axaadiidna tilmaamaysa in la dilayo waxaa ka mida ibnu cabbaas waxaa laga wariyey rasuulka sala allahu alay waslamna uu ka warinayaa inuu yidhi cura lislaami wa qawaacidu diini halaata mareegaha islaamka iyo tiirarka uu leeyahay waa saddex calayhina usisa alislaam ayaga ayaa islaamnimada lagu aasaasay qofka ka taga mid ka mida fa huwa biha kaafir waa gaal xalaalu dam dhiiggiisana uu xalaal yahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah ta ugu horraysaa waa qirid la qiro alle xaq lagu caabudayo inaanu jirin alla mooyaane wa salaatu almaktuuba iyo salaada waajibka wa sawmu ramadaan iyo soomka ramadaan saddexdaa shay qofka mid ka mida ka taga waa gaaloobayaa dhiiggiisuna xalaal buu noqonaya abu yacla ayaa wariyey xadiidka riwaayo kale waxay ahayd qofka mid ka mida ka taga waa gaal ilaahay ka gaaloobay sunno iyo faral kala toona laga aqbali maayo dhiiggiisa iyo maalkiisuna waa xalaaloobeen waxaa laga wariyey ibnu cumar inuu rasuulku sala allahu alay slam umirtu an uqaatila annaas waxa lay faray inaan la dagaalamo dadka xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allahu wa anna moxameda rasuulu llah inaan la dagaalamo dadka ayaa lay faray inta ay ka qirayaan alle xaq lagu caabudaa ilaahay mooye inaanu jirin wa anna moxamedan rasuulu llah nebi moxamedna rasuulkii uu soo dirtay inuu yahay wa yuqiimu salaa wa yuutu zakaa salaada ay ka ogayaan sakadana ay ka bixinayaan rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi fa idaa facaluu dalika marka ay kaa sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaam wa xisaabuhum cala allahi caza wajal hadday arrinkaa sameeyaan aniga way iga badbaadiyeen dhiiggoodii maalkoodii way iga badbaadiyeen ilaa bixaqi alislaam xaqa islaamnimada mooyaane oo dee wixii islaamnimada dhexdiisa ay galaan hadday dhiig galaan waa laga jaray hadday markaa xoola markaa dhacaan waa laga qaadi waa xaqii islaamka xisaabtooduna ilaahay korkiisa ayay saarantahay bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyey marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa dee kii aan salaada oogin inaanu dhiiggiisii iyo maalkiisii toona ilaalin dhiiggiisii iyo maalkiisii midnaba ma ilaalinin waxa kale oo umu salama laga wariyey rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innahu yustacmal calaykum umaraa waxaa laydiin dhiibi doonaayo madax idiin doqo noqon doono niman madaxa fa tacrifuuna wa tunkiruun arrimaha qaarkood waa idinku garan arrimaha qaarkoodna way idinku garan waayi doontaan faman kariha faqad bari'a waman ankara faqad salima walaakin man radiya wa taabaca rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qofkii markaa naca waa ka beri noqday qofkii ku inkiraana waa nabad galay laakiin dembigu wuxuu raacsan yahay umaradaa xunxun qofka ka raalli noqdee raaca asxaabtii rasuulka ayaa weydiiyey rasuulka su-aal waxay dhaheen yaa rasuula allah alaa nuqaatiluhum oo haddii ay sidaa tahay miyaanaan la diriraynin nimanka oo aanaan iska celinaynin rasuulku wuxuu uhi laa maa salluu maye inta ay tukanayaan ha la dagaalamina baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi xadiid kale wuxuu rasuulku ku tilmaamayey nimankaa madaxdaas inaan laga hor imanin ilaa rasuulku wuxuu uhi inaad ku aragtaan kufran bawaaxan kufre cad inaad ku aragtaan mooyaane ha la dagaalamina halkanna muxuu yidhi rasuulku maya ha la dagaalamina intay tukanayaan marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa hadday salaadii laga tago in lala yimi kufri bawaaxa kufri cad in lala yimi oo ninkii madaxda ahaa kufri cad uu la yimi oo lala dagaalamayo waxaa laga wariyay abi saciid saxaabiga la yidhaahdo in rasuulku sala allahu alay slam yidhi in rasuulku cali diray cali ayaa oo yaman markaa mas-uul ka ahaa ayaa nebiga usoo diray waxoogay dahaba markaasaa rasuulku wuxuu u qaybiyey afar asxaabtii ka afar buu u qaybiyey nin baa dabeed wuxuu ku yihi yaa rasuul allah itaqi illaah rasuul allahu ilaahay ka baqa buu yidhi rasuulkaa wuxuu uhi waylak awalastu axaqa ahli axaqu ahli lardi an yattaqiya allah war hooggaagii miyaanan ahayn ka ugu mudan dadka dhulka jooga ilaahay inuu ka baqdo ninkii baa dabeedna jeestay khaalid ibnu waliid oo meesha fadhiyey baa ihi yaa rasuul allah ala adribu cunuqah ninka sidaa ku idhi miyaanan qoorta ku dhufanaynin rasuulku sala allahu alay slam wuxuu idhi laa lacalahu an yakuuna yusalli war waxaa laga yaabaa inuu tukado e iska daa baa rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi khaalid ibnu waliid baa wuxuu ku yidhi jawaab iyo hadal laga yaabo inaynu inaguba maanta odhan lahayn oo wuxuu yidhi wa kan min rajulin yaqulu bilisaanihi maa laysa fii qalbi oo rasuul nin wax badan ayaa jira nin intuu carabka wax ka yidhahda aan qalbigiisa ku jirin marka ninkani xataa hadduu tukado adigana sidan ku leeyahay waxba kama jiraan salaadiisa ayuu macnaha khaalid mid wuxuu uhi badanaa nin ka odhanaya carabka waxaan qalbigiisa ku jirin rasuulku sala allahu alay slam taa wuxuu kaga jawaabay inii lam uumar an unaqiba can quluubi annaasi walaa ashuqa butuunahum aniga layma farin baa rasuulku yidhi inaan dadka qalbiyaalkooda baadho inaan caloolahooda jeexana laima farin aniga ee inaan daahirkoodaas iyo wixii iiga muuqdo uun aan anigu ku socdo ayuunbaa lay faray ayaa uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasina waxa weeye axaadiisa tilmaamaysa in qofkaa salaada ka tegey la dilayo imaamu shawkani waxau arrinkaa ku taxqiijiyuu yidhi waxaa xaq ah in qofkaas salaada ka tegey uu yahay gaal la dilayo amaa gaalnimadiisa buu yidhi dee axaadiis baa caddaysay oo rasuulku sala allahu alay slam uu ku magacaabay qofka salaada ka tagaa inuu gaal yahay waxa uu ka yeelay waxa u kala dhexeeya ninka iyo in gaal lagu yidhaahdo salaadda marka hadduu salaaddii ka tago gaal baa lagu odhanaya hadduu salaaddii qofku ka tago gaal baa lagu odhanaya markaa walaalayaal marka aynu sidaa u tilmaannay salaada inay fadligeeda iyo mansilada ay islaamka ku leedahay inay taa tahay xukunka qofka salaada ka tegayna kaa inuu yahay waxa habboon in ciddii salaada tukanaysay ay salaadeeda wanaajiso waayo sidaynu tilmaannay dee waan iska soo ridayaa iyo waan tukanayaa ma aha eh waa in salaadu sida ay tahay loo tukadaa waa in lala yimaadaa arkaanta tiirarka salaadu ay leedahay shuruuddeeda la ilaaliyaa waa in laga fogaadaa waxa kaa burinaya waxa salaada loo karaahiyaystay si ay salaadeennu u noqoto mid ilaahay aqbalo xumaanta inaga reebta isla markaa ilaahay agtiisana wax inooga goysa ciddii aan salaada tukan waxa habboon inay istabaqabato ilaahay u toobad keento salaadda ay hor ka bilowdo salaaddu walaalayaal waxaynu isweydiinaynaa yay waajib ku tahay salaaddu waxay waajib ku tahay qofka muslimka ah ee ashahaadanaya qofka muslimka ah ee ashahaatay ee yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah waxaan qirayaa alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane nebiyullaahi moxamedna rasuulkii uu soo diray inaanu yahay baan qirayaa qofka yidhaahda ayay salaaddu ku waajibaysaa isla markaa caqlina leh qaangaadhna ah macnaha qofkii isagu waa la ma saarna korkiisa wax takliif la yidhaahdaa salaad iyo wax kalatoona ma saarna ilaahay kama doonayo waayo waxay takliiftu ku xidhan tahay waa caqliga mar hadduu caqligii meesha ka baxo salaadi kuma waajibin iyo cibaado kala toona qaan ee qaangaadha kii aan qaangaadh ka ahayn ee sabiga ahaa waxaa la yidhi toddoba jir salaadda ha lagu faro toban jirna ha lagu garaaco waa ha ku sii laylyamo oo ha la sii qabsado laakiin waajib kuma aha rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi rufica alqalamu can halaatin qalamka waxaa laga kor yeelay saddex qofka hurdaayinta uu ka soo baraarugayo hadduu gediga caawa riyoodo wax kasta uu ku hadlo waxba looga qorayaa ma jirto kii sabiga ahaa xataa yaxtalim inta uu ka qaangaadhayo isagana waa laga kor yeelay qalamkii oo mukallaf maaha wa cani ilmajnuuni xataa yacqil ama yafiiq kii waalaa inta uu isna caqligiisii uga soo noqonayo waxba ku waajib maaha waa laga kor yeelay qalamkii markaa walaalayaal salaadu kuwaasay ku waajibtaa yacni hadduu iminka qofku soo islaamo waxay fuqahadu ka hadlaan hadduu qofku iminka soo islaamo bal hadda salaaddu say u adagtay baan idin sheegaya oo dee shahaadadii un loo qabto markii loo qabtay baa salaadiina loo addimay wax allo wax kalena looma sheegin maxaa laga doonaya dadka inuu isdhex taago adigu dee weli waxba laguma sheegin iska salaad loow la odhan mayo halkaas maqaaxida noo sii fadhie waxaa la doonayaa inuu dadkii isdhex taago la rukuuco la sujuudo u ka dhex muuqdaa baa la doonaya ilaa goorma ayay qofkii salaadu waajib ku tahay waxay waajib ku tahay ilaa inta caqligiisu uu joogo hadba sida u tukan karo ayuu u tukanaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi salli qaa'iman waar adoo taaganiyo how tuko haddaad kari weydo fadhiga ku tuka baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi haddii aad kari weydo jiifka ku tuka baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi innaga walaalayaal salaadeennu maanta intay qodax inaga mudaysaabay ku simanta intay qodax inaga mudayso ayay ku sim- simanta nin baa wuxuu odhan jiray waxa u wanaagsan dadkeenna iyagoo masaajidka nas ka baxin gaari ka dulboodo halkaasunu ku dhintoo deedna u ku khaatumaysto waayo hadduu xanuunsada uu ka tegayaa un haddii la yidhaahdo islaantii xanuunsanaysay ama odaygii xanuunsanayay salaada tukana war wadaadku cadowsan abaal bal kuleysa muxuu salaad tukadaa nin baa xanuunsaday markaasaa qola ku yidhaahdeen war niyow salaada tu war maxaan tukadaa wuli tanoo kaleba ma arage tanoo kaleba ma arage maxaan tukadaa buhi maxaad leedahay tuko markaa walaalayaal inta qofka caqligiisu uu ka joogo salaaddu waajib bay ku tahay ma jirto meel la gaadho derajo la gaadho wadaad gaadhaa cid kala gaadhaa oo salaadda iyo cibaadadu ku dhacdo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu lahaa ayaa lagu yihi wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin caabud rabbigaa inta yaqiintu kaaga imanayso yaqiinta oo mawdka intaad ka dhimanayso rabbigaa caabud baa la yidhi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam nin baa maalin maalmaha ka mida wayse u soo dhaamiyey khaadimuu ahaa markaasuu ku yidhi rasuulku sala alla alay slm waxi weydiiso waxay weydiisay buu rasuulku ku yidhi kumay weynayn yurub oo la qabtaa kumay weynayn adduunyo la helaa waxay ahaayeen kuwii rasuulku tarbiyeeyey waxaa ku weynayd aakhiraa ku weynayd wuxuu yidhi yaa rasuul allah as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa jannadii inaan kugula rafiiqo innaga malaa maanta haddii halka aynu joogno ina odhan lahaa inaad fiiso yuruba maraykan ama yuruba inaadna siiso ayaynu odhan lahayn malaa innagu ninkii wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqaa baan doonaya dee nabiyullaahi moxamedna isagaa yidhi waxi weydiiso ninkiina arrin weyn buu qabsay rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi faacinnii calaa nafsiga bikasrati sujuud haddaba waxaad iigu kaalmaysaa nafdaada sujuud fara badan bu ihi salaadda adiguna badsa buuhi arrin weyn baad qabsatee bal adiguna salaadda badso igu kaalmee buuhi halkay ka timi markaa aw hebelun baad dariiqadiisa qabsanaysaa iyo markaa muriid hebel baad markaa noqonaysaa dabeetana sheekaasun baaba hor jannada kaa gelinaya halkay ka timi muxuu nabiyullahi maxamed uga gelin waayay ninkaa uu isagu yidhi bal waxi weydiiso ee uu yihi salaadda badso markaa waxa weeyan walaalayaal salaadu ayadaa ilaahay agtiisa derajo lagaga helaayo lagu gaadhaa ma jirto derajo cibaadada lagu dhaafo oon waxaa jirta midib la isbixiyo midib la isbixiyo ayaa jirta oo u tolo oo dabeetana intuu u geliyo u yidhaahdo adigu weli baa tahay dabeetana waxaa doonto sameeyo isku kaadi oo waxaa doonto samee ayaa jirta laakiin mid ilaahay xaggiisa laga gaadhaa ma jirto waa inaad taa ogaataan qof salaada ka tegayna weli ha u ictiqaadinin ilaahayba wejigii dhulka u dhigi waayey weli ha u ictiqaadinin weliga ilaahay wuxuu idhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeye ee alla ka cabsada markaa walaalayaal salaaduna cidday ku waajibaysay iyo ilaa goorta ay waajibaysayna waa taa waxaan raacinayaa oo iyaduna walaalayaal muhiim ah salaaddu wakti bay leedahay salaaddu wakti bay leedahay wakti ay salaad waliba soo gashay iyo wakti ay baxda ayaa jira ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ilaahay wuxuu idhi salaaddu waxay ahaatay dadka mu'miniinta korkooda mid kitaaba maktuub oo la waajibiyo wakti loo sameeyey maxaa ilaahay yidhi wa aqimi salaata طarafay nahaar wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat salaada og baa la yidhi maalinta labadeeda gelin labadeeda daraf iyo saacado habeenka ah xasanaadku waxay tegsiiyaan sayi'aadka iyo xumaanyaalaha eh dalika dikraa lidaakiriin ilahay wuxu uhi kaasi waa waano dadka waansoobayaa u sugnaatay ilaahay waxaa kaluu yidhi aqimi salaata liduluuki shams salaada og markay cadceeddu iilato ka bilow ilaa kasaqi leyli ilaa habeenka madowgiisa wa qur'aana alfajri salaada subaxna og baa ilaahay yidhi ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda salaada subax waxay ahaatay mid xaadir la yahay wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi wa qabla guruubiha rabbigaa nasah baa la yidhi oo tuko adigoo mahadintiisana ku dheehan cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicin ka hor wa min aanaa'i alleyli fasabbix wa aطraafa annahaari lacallaka tardaa habeenka saacadihiisana oog maalinta darafyadeedana oog baa ilaahay yidhi maxaan halkaa ka wadaa waxay tilmaamayaan aayaadkaasi awqaaddii iyo waqtiyaalkii salaadu ay lahayd rasuulkana sala allahu alay slam mar la weydiiyey acmaasha maxaa ugu fadli badan wuxuu rasuulku sala llahu alay slam asalaatu fii awali waqtiha ama asalaatu calaa waqtiha salaada oo waktigeeda la tukado ama waktigeeda xagga ugu horraysa laga tukado ayaa ugu fadli badan ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi markaa walaalayaal waynu ognahay oobahalbaas oo cibaadada u daran ayaa bulshadeenii lagu ibtilay oo mar wuu taqsiinsanyo wuu ku fadhiyaayoo baashiina wuu si yar macaansanayaayo wuxuu leeyahy waad ka daba tegido ama jamacada dambe dib isaga yar dhig buu leeyay marna giddiga habeenkii sida uu isu laba rogayo ayaa markaa salaaddu soo gelayso ayaabu gam ayaaba markaa walaalayaal salaadana waa inaynu ilaalinayn wakhtiyaalkeeda ku ilaalinaa waabaa nin ayaan aad aanu jaarahayn baan aad ugu waaniya salaadda inuu tukado waayey buu idhi laakiin waan shaqo badanahay habeenkii markaa soo ruxo meesha dabadabada isugu qabanayaa buu ya maalintii haleeli maayo anugu shantan waktiya kulba meel gelaysaan anugu ma karayo habeenkii markaan soo rawaxo ayumaa shan tabadabada isugu qabanayaa buui waxba kama jiraan salaadiisa salaadiisa waxba kama jiraan walaalayaal wakti go-an bay leedahay salaadda waktigaa go-anna waxaa lagaga saari karaa laba cudur daarun bay leedahay dee inaad masalan ilowdo ilow waad kaga saari kartaa in kasta oo dee leegaya haddana waxaanaad ku ilowday lafdeeda waxaad ku ilowday laftiisa dib loo raaci haddaad macsiyo ku ilowday sidaad shax kanaan qaaday aad u lahayd eed u qodanaysay dhulka haddaad maqribuna adaankiisii aad ka war hesho dee dembiilaad tahay ila macsiya wax xun baad ku ilowday haddii laakiin caadiyan adigoo iska hor ilaahaya aad ilowdo waxba dembi kaama haysto xilligaad xasuusataa un baad tukanaysa man nasiya salaatan falyusali idaa dakaraha rasuulku sala la alay slam wuxu uhi qofka salaad ilaawa xilliga u xasuusta un ha tukado iyo dee hadday hurda kula tagto hurda hadday kula tagtana dembi kaama haysto waxa kalee soo raaca waxa weeye iyadoo inkastoo taasi wakti ka saaridaanay noqonaynin waa jamaca markaad samaynayse aad socotada tahay ayaa masalan xilligii duhurka haddaad socoto waxaa kuu bannaan inaad waktigii casarka u dibdhigto duhurkii ama inaad casarkii soo hormariso oo duhur la tukato maqribkii inaad dib dhigto od cishaayiga la tukato ma cishaayigi inaad soo hormariso oo maqribka la tukato taasaa kuu bannaan intaas ayuunbaa waktigeedana lagaga saari karaa wax walalayaal cudurdaarahoo ay leedahay ma jirto masalan dadka qaar baa waxay ku andacoodaan maryihii baan in nadiif ahayn culimada muslimiintu waxay ka hadleen maraduba hadduu maraba waayo inuu murux isagoo halkaa ku tukado muruxu isagoo ah inuu halkaa ku tukado dhooqa ha ismariye ba intuu dhooqada markaa qoysto ha iska hor dhoobdhoob macnaha waxaynu halkaa kaga tilmaamaynaa wax cudurdaar ah oo salaadaa ka tegiddeedu ay leedahay inaanay jirin markaa walaalayaal waa in loo ilaaliyaa salaada wakhtiyaalkeedana waa in sidaa loo ilaaliyaa waxay culimmada muslimiintu ay sheegeen ay fatwoodeen maanta qofka dee salaada sidaa aynuu sheegnay aanu ilaalin in wakhtigeedaa tukanin ee iskaga taga dee inaanu noqonayn qof muslimiintii ku tirsan saynu hore u tilmaannayoo wixii uu gowracay aan la cunaynin wixii uu gowracay inaan la cunaynin oo loo dhowaanaynin ayay fatwoodeen oon la guursanayn islaantii taariku salaadadda ahayd ama oo ninkii taarikusaladka aan la guursanaynin waxaa kitaabka siraajulwahaajka iyo manhaajka sharxa uu ku dhigaya kitaab nikaax in ruux islaam sheeganaysa oo salaada ka tagtay guurkeeda uu ka wanaagsan yahay gabadh ama yuhuuda ama nasraaniyada ood guursataa waayo gabadha yuhuudda ama nasraaniyadda ah dee waxa ku bannaynaysa qur-aanka ku baneeyey dumarka ahlu kitaabka in la guursado laakiin tan islaamka sheeganaysa ee salaaddii ka tagtay dee waxaa lagu tilmaamay inay markaa mid ridowday tahay murtadda mid diintii ka baxday ay tahay iyo culimo fara badan ay ku tegeen sidaa daraaddeed ma ansaxaysa bay dhaheen guurkeedu markaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu salaaddii oogno inaynu ku tacliiminno carruurteenna inaynu farno dumarkeenna maxaa la yidhi waa murahlaka biالsalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan waxaa la yidhi salaada far ehelkaaga baa la waa muraahlaka bisalaa ehelkaaga salaada far kula sabir baa la yidhi annaga wax risqiga kuma weydiisanayni markaa salaada far baa la yidhi kula sabir markaa walaalayaal inaynu innaga una cibaadaysanno oo carruurteenna iyo dumarkeennuna aanay cibaadaysan oonay waxba ka ogaanin ayada lafdeedu walaalayaal waa mid foolxumo ah waa in odaygu islaanta toosiyaa markuu salaadda u kacayo waa inay islaantu toosisaa oo la yidhaha salaada tukoon la yskula yaabin islaantu inay weysada usoo dhaamisa maahee waa in iyaduna khayrka qaybteeda ay ka qaadataa markaa walaalayaal guriga aan lagu tukan ee dumarku aanay ku tukanaynin een salaadda sunnaha raggu ku tukanaynin dee qubuur baa lagu tilmaamay inay qubuur noqonayo gurigaas oon wax khayrahu yeelanaya aanu jirin oo ubadka ka soo dhashaa aanay khayr yeelanaynin markaa mawduucii salaada walaalayaal caawa intaas ayaynu kusoo gaabinayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahanba waa taanaan tirin tixihii maansoode indhoweydba waa taanaan tabin tuduucyadiisii maantana waxbaa lay tusaye maba tiraabeen dadkii samihii waa kaa ka tegey iyo tabihii fiicnaaye ka taraaray taladii wacnayd iyo marinkii toosnaaye tirtirsigii wanaaggiiyo ma jiro khayr la tiigsadoe tilaawadii qur-aanka iyo dikrigii loo tartami waaye ibliisba u tashaday oo dadkiiba way iska tuban yihiin safkoo teedsan masjidkoo la tegay faralka oo taagan suuqiina tabtiisii yahaa toosu aragtaaye kahli waaye qaar badani oo waa telegan yihiin waxna way iska tamashlaynayaan talaaxumaantooda darna waxay intaa tumanayaan tanagyo shayddaane ma tukaduhu timahaa ka badan townka marayaaye taariku salaadka arlada tobani waa muusha dadku inuu waddada toosan maro tolo ayuu sheega nin adduunyo toocsaday mar waa turunturoodaaye tafaxaydashada maaladuun lagu tamuumayo dadku waxay ku wada taamayaan taabsi lacageede adduunyada nin taajigaah iyo nimaanshilinba soo taaban nimay tawsi haysiyo nimiu turuqu weynaaday ninta laabsanaayo iyo midaan ninta laabsanaayiyo midaan toosi kar ahaynin tukubaha mid haysiyo midaan weli tiraabaynin taagyaraha aadmigu dhammaan waa ka tegayaaye taraag baynu nahay oo halkani ma ahateeniye qof waliba wuxuu tamariyaa taym yaroo go-ane nin kastoo tallaabsaday arligan waa ka tegayaaye xabaal baa intoo lagu tigtigo lagaga toorayn wuxuu maalka bacday iyo ka socoy toorarkuu dhalaye markaasaa adduun wuxuu ka tegay loo tashanayaa aakhiro tolkuguma maqniyo nimaa taqaanaaye nin cadaabta lagu tuuro iyo dhamaacu sii tiilay iyo kii jannada togaga badan tiimban gudaheeda nin waliba wixii uu tabcaday ayaa taabka loo gelin